munaasabadaada goyka xarunta ganacsi oo subaelanka magadari milkiilaha xarunta salma nuura iyo weliba ku qeybgalay xanukumade madaxda ururada haweenka iyo haweenka ganacsiga kale magaalada baydhaba xaruntan ganacsi oo subaeli ku hirgeli magaalada baydhaba iyo weliba lakagaday waliyaabaha kosmatikiske ee liska suuradayow ama liska arfiyow iyo markii hore qaab online ka shaqeeyi jirtay ruqiyo sheekh cabdulaahi oo kumid ee ganacsatada magaalada baydhaba waana milkiilaha xarunta runjinaad yana ku hadlay munaasabada hadagoyka xarunta salma nuura badana reer baydhow may baleeray weji walka gadadaay laakiin weji ayla fiirinee lanka walib waaye borodhagtiguusa haay iyo kuwaalatigiusa leeyay walay ka fiiriyoy walib waaye saasay tiyeere tankeel salmo waxyaabaha ana kala dardaarmo iyo dhammaan gabdho jeelinio ganacsiga sameeyaan mayb waaye iniyo mayleeraayso mar walba dhabar adeeg sameeyaan saddex sano kahor afar sano kahor markiinu zoonahan walaba furaani lanka dhiirida eedan adkaayta waxyaabanu neer jarmay haytayha lama bilood kadib hiraasan laakiin geeka mayba dareemahayne inii xarunti lihaadana goobjoogahayniyana furo taasaytin mayba dhikanta ini maylalaas gabdhoha ka dhiiridahayan marka tankeel mayba siin sheegay gabdhow fursado badan ha jaran keliya ma ee ini maylalaas cabaayid iyo dhar iileyme qofka maskaxdi soo bashiin fursado badan eedan banaaw qofkii oo la talin iyo walaalaasan baahan inii ganacsigeena gabdho ka dhiirigeliyaana saasilimidana salmay hadhawaayo salma may bakalana ganacsiga waliba waa ilaahay kiinbulaali insha alla may barajeena sida una hadaba waliba walaxsla maray marxaladan oo kale inaad online ka bilaabto inaad dukaan hada furto inaad haddana marlamaad dukaanka lasii furto deeri doonto marka gabdho mayba lahaa ay may laraayis lakadeymi doornaanay ganacsigii hal abuurka ay la kooyay saasilimadeena mayba waaye mayba lahaa gabdho haddan turoogaan qof kasta may barajeena ku koow ahaa inuu soo bacweeda danta ku baha doono keliya annagana maylerayis inuus mayleishalays isku nagada anikoo aha insha allah may barajayd inigoo shooginkan iyana ku adeegada doona xarakumadii haweenka ku qeyb geliyay munaasabada hadagoyka xarunta ganacsi salma nuura iyo dhanishow ku hadlay yoonaan ka hambalyeeyay salma xaruntee ganacsi hirgeli bismillaah hambalyo hambalyo walaashayda salma nuura businessku ko hor online lakawadi hadana maydasheena ee goob ganacsi oo public eh kiinka hambalye runtii iyadan ka faraxsana habrirtay runjinaad ay lataa businesski todobaad ana furaayo awa ziyaari kisiyeedad ani nogada doona marka igu soo dhaweeya insha allah bismillaahi raxmaan raxiim oogumay baa ku qiib galnay hablada dahfurka walaalana salmo nuura salmo in badan ganacsiga ka jartay sigaare ganacsiga online-ka iyo ganacsiga mayba in bedelay qaab oo may leerahay offline eh maybalena salmo hadhawaaw markii horba kastamar ka hayni hatana mayba rajeena intii una kastamar ka sii nagada doona haddii ilaahay era ganacsigan ilaahay kan kadhig ganacsi khayr leh oo markaasayti meelo badan deerow nagoy qofkii in dulqaada ganacsiga agabada badanga leey mayba kalena hadhawaaw may leerahay magaalada hakadhawaasan milkiilaha xarunta cusub ee salma nuura oo sidoo kale ku hadlay munaasabada adagoyka xaruntiya ganacsi iyo sidoo kale sheegday inay ka faraxsanteen in bulshadeen furta xaruntan awalan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu intilan hadalo koro dadka ganacsiga oo koreeyeen hadalo koran hadaleen aan hadal balo miskafeyliyini horey mihlaraay online shaqeeyo jaray siisin tiim salmanuura iyo asxaabtinta oo ka qaybgal xafladda furitaanka iyadan kamaasintiin barnaamijka onlineka hayn inaan offline siin ka bedelo oon caalami ah ka dhawaadona iyadan ka faraxsana mar lamaad mar saddexaad ha dhawaada ramadaan kariim si kastaba suuqyada magaalada beydhaweyne ha ka badadahay ganacsiga yaryar iyo haan wiyin ay weeladaayaan haweenka ku jeeda deegaanada koonfur galbeed